qaar ka mid a ardayda wax ka barata iskuullada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale deegaamada dhadhaab iyo faafi fasalka labiyotobnaad ee dugsiga sare ayaa natiijada imtixaanka ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka labiyo tobnaad ee uu ku dhawaaqa wasiirka waxbarashada ee dalkan kenya ayaa qaar ka mid a ardaydan waxay keeneen natiijooyin aad u sarreeya qaar ka mid ah ardaydan oo la hadlay v o a ayaa waxay oga warrameen dareenkooda cabdulaahi cusmaan xasan waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay k c s e ga sanadkan weliba iskuulka calinjuqur secondary school dareenkayga iyo dareenka iskuul ahaanba intaba lama soo koobi kara intaba zaa'id baan maanta ugu faraxsannahay natiijada aan kala kulannay runtii waa wax zaa'id aan in badan usoo dadaalaynay waxaana zaa'id mahad gooni ah aan u dirayaa hay-adda u n h c r ilan waxay ka mid ahayd hay-adda oo macnaha noo suuro gelisa si qaxooti ahaanna iskuulkaa ka dhigano sidoo kale gacan gooni ahna waxaan u mahadnaqayaa waa hay-adan kale oo widal trust kenya iyadoo ay naga bixinaysay iskuulka macnaha waxaan ku dhiganaynay iyo fiigii iskuulka aan ku joognay sidoo kale waxaan mahad gaar ah u dirayaa waalidiintayda oo ayakana ay garab istaageen mid aanan la hilmaami karin oo gacan aada u weyn naga soo qabatay waxay ahayd macnaha macalinkeenii oo oo senior principalka ahaa masta nuur gani awl oo in badan zaa'id noogu dadaalay iskuulka dhinaca waxbarasho ahaan oo noo raadiyey macalimiin zaa'id oo khibrad u leh haddana sidoo kale galaaso oo macnaha oo mar walba free environment noo siinayo waxbarasho oo dheeraad ah sidoo kale xitaa wuxuu noo hagaajinayay bugto oo macnaha iskuullada ugu waaweyn wadanka macnaha laga isticmaala magaceedu xasan axmed macalin arday ka mid a ardayda imtixaanka sugeen oo iskuulka tawfiiq secondary kenya la dhadhaab marka horta awalan alxamdulilah ilahi waa mahad iskale ilahi waa mahad iskale awoodda xag ilahi ka imaatay waxaan mar kalaad u mahad celinayaa macalimiinta ay garab istaageen hadbay waktigeeda igu bixiyeen oo hajil dadaal aad baan ii muujiyeen marka alxamdulilah awoodda ilahi baa iskala ala ayagana ku xamdinaya aad baan ugu shukrinaya shukran marka labaase marka saddexaad maxaan u mahad celinayaa walaalahay iyo my parents oo aad iigu ducin jireen marka arka moral ii dhisi jireen magacayga waa maxamuud jira daahir iskuul cali juqur la dhaho ka dhiganayay waxaan keenay maanta oo rasartiga ee soo baxday seventy nine points oo a minus aan keenay aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo meeshaan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa hay-adda u n h c r oo maxay ahayd na soo garab istaagtay iskoolka naga bixisay sidoo kaleeto window trust oo ayadana aada noo garab istaagtay intaan iskuulka ku jirnay waxaan kaloon hilmaami karin macalimiintaydii iskuolka i soo bareen oo ayagana aad iyo aad ii dhiirigeliyeen gacan weyn ay igu siiyeen khaasatan maamulihii iskuulka macalim macalin nuur gani cawl oo maxay ahayd kaalin libax ka qaatay guusha maanta aan keenay oo aad iyo aad ii caawiyey aad buu umahadsan yahay maantana wixii aan raadinayo guusha aan rabay aan helay alxamdulilah ilaahay bay mahaddan usug axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a